horta inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun sahroy aniga iyo guddoomiye ku-xigeenkayga iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale oo ganacsatada islii ayaa aad aad uga xumaaday falkan foosha xun lagula kacay hooyo iyo labadeed gebdhood macluumaad oo kamil ah ma wada haysano maxaa yeele dhacdadanayto waa mid oo bulshada idilka naxisay oona laba maalmood oo lasoo dhaafa unbay dhacday marka baaritaanna waa lagu jiraa mana doonayna adaan yani madaxda nahay in yani tuhon iyo waxyaala loo joogin oona yani ka waranno laakiin waxaan aaminsannahay laamaha dowladda oo qaabilsan amniga inay sifa deg deg ee gacanta uga dhigaan waxaana nagala ballan qaaday meeshii oo jumca lagu gaaro beri damba ama beri waa khamiisa beri damba insha allah inay yani war bixin fiican na siiyaan waa yahay waxaad iiga warantaa guddoomiye gabdhahan la dilay maxay ahaayeen warka sidaa maqalnay oo dadkii oo qaraabada oo hadda meelahan joogo warkan ka hayn waxaa weeye hooyadii ayaa amin subaxnimo daawo u doonatay meel farmaashi oo ku yaala suuqa nato oo b b s suuqii weynaay waad garanaysaan oo malaynaya moolka weynaay marka subaxdii ay baxday waan maqneed ilaa habeen ayaa la gaaray markaasay yani waswaaseen gablihii marka telefoon baa loo soo diray sidaa maqalnay anika runiyo waxay tahay ma ogni hooyadii baa tiri isbitaalan joogaay meeshaasaan joogaa halii i imaada markaasay taxi bay qaateen taxiga yani baaburadan uba ayaa qaateen mana soo noqonin yukana waan laftugtay lala baxay marka qoyska saddexda qof hooyada iyo labadeeda gabdhoodba ma waxaa loo malaynayaa in hal dad ah ay bartilmaameedsadeen oo ay dileen
waa loo malaynayaa balse waxay yidhaahdeen horta baaritaanka hordhaac oo sameeyeen waxay baaritaanku wuxuu tusayaa in dadkii oo yani dhibkaas falkaas geystay inay badan yihiin qofiyo laba ahayn inay ka badan yihiin marka taasaytona waxay leeyihiin howsha baaritaanka waa u fiican tahay maxay dadka haday badan yihiin macluumaad badanaa la heli karaa sifa dhaqsi ah waa la heli tan kaleet waxaaba laleeyahay taxi wilaha oo gaariga ku qaaday isugana waa la dilay waa gartay marka taleefonka ay soo dirayso maxay ku tiri gabdhaha sahroy aniga macluumaadkaasayto oo kamila ma haystay laakiin war un naloo sheega un baan maqlay marka meeshaasaan jooga hala imaado un baa tiri warkaas un baan ka hayaa waa gartay marka meedadka gabdhaha gabadha ilmaha dhashay iyo labada gabdhoodba isku meel miyaa laga helay mise labadii gabdhood nairobi gudaheedoo laba meel oo kala baxsan ayaa laga helay miyadkoodi hooyadiina meel la yiraahdo machakos oo magaalada ka baxsan magaalo kaleeto oo nairobi u dhow ayaa laga helay waa gartay inkastoo sheekada weli ugub ee tahoy cusub tahay laamaha amnigana idiin sheegeen in maalinta jimcaha laga yaabo baaritaanada waxa kasoo baxay inay idiin sheegaan haddana ma jirtaa warar soo duulayo daday wax ka dhexeeyeen dadkan oo cabsi laga qabo inay ka dambeeyeen falka dilalka kala gedisan ee loo geysta aqooskan maya war ceenkaasoo na soo gaari ma jiraan horta maalmahanayto nairobi iyo agagaarkeed kulli gabdho badan oo soomaali ahayn oo ajanabiga kaleeto ah oo tabtan loo laayay ayaa jiraan ko iyo laba ahayn oo jirdil xun oo loo geystay oo tabtanayto ujeedana lama aqaano marka horta dhacadan oo kaleeto wax soomaali kaliya maanta ku koobama ka hore dad badan bay qabsatay waayahay cabsi intee la eg ayay ku haysaa bulshada soomaalida ah iyo adinka oo xataa hogaamiyaashii soomaalida ee degmada kamakunji ah wallaahi horta dhacdadan oo kaleeto weli nama soo marin weligeeni maanta nagu horeysaa aad iyo aad baa loga nax argagax maxaan ku yirahdaa waa laga xumaaday aad iyo ha ha hadduu layna gaadhsiiyo maanta subaxdaanayto islii suuqa lama furayo islii idil waa la xiraya mas-uuliyiin badan oo siyaasiyiin iyo annakii oo islii madaxdeedii ganacsatada kulli ay sumaanayna marka arrimo badan oo ku saabsan amniga oo yacni sifa oo arrintan oo kaleeto mar damba oo dhaci doonin ayaan ka tashanaynaa oona dadkana ku dejinaynaa ugu dambayntii su-aasheedan goorma ugu dambeysay gabdhahan oo la arko ama muddo intee la eg ayaa la weysanaa meedkooda intaan la arkin ka hor si xaqiiqa kuma sheegi kari anigu warkaanayto shalay unbaas isoo gaaray marka sidii runte waktigaasa nagu dambeysa lama dhihi karo ma dhihi kari